arrintaas adan arrin aada iyo aada oo fajacawa waaye anagu ma ayn ahayn qorshaha muxuu ahay hay-adda iyo dhammaan laamaha amniga inay dadka jir dilaan xaq ma aha waxaan filayaa kolley dabcan waa waxaan sumcadda ciidankana ku fiicneen wasaaradana ku fiicneen shaksigii falkaas geystina aan ku fiicneen marka kolley saraakiisha muxuu ahay amniga taliyayaasha ciidamada taliyaha ugu sarreeya ciidanka nabad sugidda intaba kolley waxaan filayaa in arrintaas ay tilaabo cad ka qaadi doonaan oo ay muxuu ahay ama shaqika fadhiis ha noqoto ama nin walba muxuu ahay dembiga u galayo maxkamad lagu soo saaro ha noqoto waxa weeye qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed dembi waa geli karaa waana la xiri karaa laakiin haddana jir ahaan iyo oga ahaan in dibaad loo geyso wax saxa ma aha wax qof kasta oo mas-uul ah oo raalli ka noqonayona ma aha shacabka soomaaliyeed qofkii kiis dembi ah eedeysanaha qofka ilaa maxkamad laga horgeeyo dembi lama dhihi karo waa eedeysana eedeysanahana xaq wuxuu leeyahay inuu difaaco oo loo yar qabsado kiiska muxuu ahay lagu soo eedeeyey xeeralaalinta la horgeeyo laakiin in la jir dilo oo muxuu ahay jirkiisa dhibaat loo geyso oo muxuu ahay dagaal xarbi a lagu qaado sax ma aha qofka waxa weydiin kartaa su-aashan dumaanta kaaga jawaab waayo birita cadaynteed dad raadin socda adiga haddii baad u weydi waayo laakiin dilku waa wax adduunyada mamnuuc ka ah madaxda iyo muxuu ahay laamaha fulinta iyo wasaaradii iyo taliyayaasha ciidamada laga rabaa in qofkaas ay soo eedeeyaan oy u gudbiyaan xeerilayaalayaasha kiiskiisa markay xorriyadda ka qaadaan ay xeraan kiiskiisana ay ku wareejiyaan xeerilaala dabcan markaas waxay noqonaysaa wax raalli la sheegaya ay noqonaysaa mase umalaynayo inay ayna ay samaynaynin sidaa oo ay qofka derbilaha ama qofka lasoo eedeeya ay awood uleeyihiin inay xorriyaddii xorriyadda ka qaadaan oo ay xeraan kan kan hadda xeer oo la jirdilaya inuu agaasimo waaxeed yahay